Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idankuga haydha waxaa ka mid ah shir ku saabsan biyaha oo ka soconaya magaalada gaarisa iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo dhagax dhigay waddo isu socodka bulshada uu tilmaamay inay muhiimad weyn u leedahay duhur wanaagsan intaas waa qaar ka mid a qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duhurnimo arbaca ah taariikhduna ay tahay toddobiyi tobanka bisha koowaad labada kun iyo labaatan iyo afar kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan waxaa ismaamulka gaarisa ka socda shir looga hadlayo arrimaha biyaha shirkaasi ayaa waxaa ka qaybgelaya dhinacyo daneynaya arrimaha biyaha iyaga oo ka arinsanaya sidii loo hirgelin lahaa qorshayaasha mashaariicda biyaha oo ay kaga faa'iideysanayaan ee in ka badan hal dhibic shan milyan oo qof oo ku nool ismaamulada oomanaha ah ee gobolka waqooyi bari waa gobolka waqooyiga dalka kulanka ayaa waxaa ka qaybgelaya daneeyayaasha biyaha waxaana uu yimid kadib kulamo wadatashi ah oo ay yeesheen madaxda ismaamuladan iyo hay-adaha kheyraadka biyaha ee w r a kaasi oo lagu saxiixay heshiis iskaashi ah mid ka mid ah dhinacyada ka qaybgalay shirkan ayaa warbaahinta wuxuu faahfaahin ka siiyey qodobada looga hadlayo Tuko hapa kwa sababu ya kuongea na washikadau um, kuongelea hii swala ya maji ya ardhini na vile tutatekeleza uh, programu hii ya pembe ya Afrika. Tunataka tuongee na washikadau ndio tuweze kujua vile wangetaka, sio vile tungetaka kuendeleza hii programu. Watueleze ni activities gani muhimu kwao, ilhali tukijua tunataka mwisho wa hii safari tukuwe na maji hiyo ya ardhini ikiendelea kutumika vizuri na iwe itadumu kwa vizazi vijayo. Kwa hivi leo tuko na stakeholders wametoka vipande vya vya Garissa na hii pia inaendelea katika counties hizo zingine za Marsabit, Wajia, uh, Turkana na Mandera kwenye hii programu inanuia kufanyika. Hii programu kwa upande wa Water Resources Authority tuko na nia mbili. Moja ni hiyo ya kuhusisha uh, communities on the ground to undertake uh, conservation and protection of groundwater and then kuna ile ya information so uh, mwisho wa hii safari tutakuwa tume capacity build the communities na tumepata information qaar ka mid ah madaxda siyaasadeed ee ismaamulka mombasa ayaa soo dhoweeyey tallaabo uu qaaday barasaabka dowla deegaankaasi cabdilsamed sharif naasir gudoomiyaha mombasa ayaa dhowaan shaaca ka qaaday in maamulkiisa uu deeq waxbarasho ka bixin doono dhammaan ardayda dhigata dugsiyada hoose dhexe ee ismaamulka mombasa changamoto moja ilikuwa ni school fees today you have two bursaries and maybe you'll have three bursaries ya abdulswamad sharif nasir gavana imekuja direct at your doorstep aina kusema oh mama yangu hakuweza mimi sijui sikuweza kuiaccess sijui nini gavana ameileta mpaka kwenye shule yako na mimi nitaombeni watoto mkifika nyumbani jamani nani amewapa basari si mmeona ametoa mkifika nyumbani elezeeni mama zenu baba zenu kuwa gavana amekuja shuleni na sisi sote ametulipia school fees hapa shuleni Kama mtoto ni wa Mombasa, hakuna mtoto ambaye kwamba ataachwa nyuma. Walomaliza standard 8 mwaka jana, kila shule katika Mombasa hii ya Hawa.
umma tumechukua vijana wanne kutoka kila shule, na shule ambao ni mix wamechukuliwa watoto wa kiume wawili, wa kike wawili. Tena tukasema ya kwa tunataka wale ambao hali zao ni dhaifu, lakini vijana wenye bidii. Tukachukua kila shule watoto wanne. Serikali yao ya kaunti inawasimamia full scholarship vijana wote wanne kwa muda wa miaka minne mpaka wamalize, na Mungu atatujalia tukiingia muhula wa pili, tunaendelea na wao waendelee wasome university.
qaar ka mid a bulshada mombasa oo soo dhoweynayay tallaabo ee barasaabka ismaamulkaasi waxbarashada kaga bixinayo ubadka waxbaranaya laamaha ammaanka ee deegaanka ka saraan ee ismaamulka nairobi ayaa gelinkii dambe ee shalay gegida caalamiga ee diyaaradaha Ko- jomo kenyatta waxa ay ku xireen nin ajanabi ah oo looga shaki qabo in uu ku lug leeyahay dilka haweeney labaatan sano jir ah oo meydkeeda laga helay guri ee la kireystay oo ku yaala deegaanka rosampo ee magaalada tani nairobi eedaysanaha oo sitay baasboorka wadanka mosambiga ayaa la qabtay xili uu doonayay in uu dalka ka dhoofo waxaa su-aalo laga weydiiyey gegida diyaaradaha kahor inta aanan loo sii gudbin saldhigga booliska ee kasarani ila wareedyo ayaa laga soo xigtay in eedaysanaha la xiray kadib markii laga shakiyey meydka haweeneyda ah oo la aqoonsaday ayaa meelo badan oo jirkeeda ka mid ah laga jaray oo madaxa ka mid yahay waxaa la ogaaday in gabadha la dilay ay ahayd ardayad wax ka baranaysa mid ka mid a jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay ee ku yaala wadanka islamarkaana eh, meydkeeda ay aqoonsadeen xubnaha qoyskeeda oo kasoo jeeda ee deegaanka dhariifa ee ismaamulka machakos
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa maantay dhagax dhigay dhismaha wado isku xirta wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya iyo masjidka minaaradaha ee degmada hodan oo dhismaheeda ay iska kaashani doonaan dadka deegaanka iyo maamulka degmada duqa magaalada muqdisho ayaa sheegay in iyagoo kaashanaya bulshada deegaanka ay ololaha uu gudoomiyuhu ugu magacdaray dhiibo aan dhisane oo ay ku dhisi doonaan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho sida gobolka banaadir iyo guud ahaan caasimaduba ay u noqdaan kuwo wadooyinkoodu ay wanaagsan yihiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu idinka iyo maamulkiinnaba waa inkaaga mahad celinayaa dadaalka dheer ee aad ku jirtiin oo aad ku hormarinaysiin degmadiinna degmada hodon waxaan filayaa inaan nasiib gaara leennahay annaga iyo guddoomiyihiinnaba inaan nasiib gaara leennahay ee idinkaan u malaynayaa maxaa yeelay xilligii dhismaha waddooyinka iyo interlooga iyo horumarka ayaa ilaahay nagu soo aadiya waxaan rabaa haddii aan iskaashanno wax badan aan qabso karnaa marka waxaan leeyahay dhiiba aan dhisanne dhiiba aan dhisanne halkudhiggaas ha iska iloobina ardadana waxaan rabnaa inay mashruuci dalkaaga ku doolar hal doolar ku dhiso iyo idinkaba inaad hirgelisiin ee aad akoonkii intaad raadisiin aad halka doolar aad tuurtiin marka dhiiba aan wada dhisanno wayn kaaga mahad celinaynaa dadaalka dheer ay degmeer hodan ay mar walba ku jiraan iyo isgarab istaagga horumarkay garab taagan yihiin waxaan leenahay degmooyinka kalena ha ku daysadaano qudwa xasana ayay noqotay hodan marka waxaan leeyahay qudwa xasana ha lagu daysado waana mahadsantihiin dhagaxi waa dhignay laakiin dhismihii in la bilaabaa la iska rabaa gabdhahaas qorraxda taagan ayaa idhibayso marka waxaan leeyahay hadalkayga halkaasaan ku soo gaabinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay iyo wasiirada maamulka galmudug ka tirsan ayaa waxa ay maantay ay ka sameeyeen olole dadka lagu wacyigelinayo inay ka shaqeeyaan arrimaha bulshada sidoo kalena ay bulshada waxyaabaha wax u taraya sida waxbarashada iyo ceelasha biyaha lagu dadaalo xildhibaan ka mid ah kuwa golaha shacbiga iyo mas-uuliyiin wasiiro galmudug ayaa sidoo kale waxay dhagaxdhig ku sameeyeen amaba xarigjar ay ku sameeyeen ceelbiyood dadka deegaanka ay baahi weyn u qabeen oo laga hirgeliyey deegaanka arcadays oo degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud hoostaga mas-uuliyiinta ceelbiyoodka hirgeliyeen maamulka deegaanka iyo qeybaha kale ee bulshada ayaa sheegay in ceelka baahi weyn loo qabay waxayna bogaadiyeen xildhibaanaad ka tirsan golaha shacbiga oo ceelkan ayadu deegaanka ka hirgelisay runtii galabta waxa ah wax lagu farxo in laga xarig jaray arcadays ceelbiyood in badan waxay deegaankaanu danaynayeen ama goobayeen ceelbiyood inuu helo waxaa lagu guulaystay ama laga maantita laga xarig jaray ceelbiyood oo ay u keentay xildhibaanka ku matasha dowladda federaalka raysal qoran abshir raysal qoran abshir waan u mahad celinaynaa waxay dabooshay baahidii deegaankan ka jirtayadoo biyood waxay qabatay horumar la taaban karo aad iyo aad bay u mahadsantaha ilaahay baa noo keenay waan qodannay waardiyaannu ka qabsannay aryahanagii baanu xaraysannay gabadhannadaa noo keentay rabbigii weynoo i abuurtay baan uga mahadnaqaya qas ahaanna gabadhaasaan uga mahadnaqaya doomiye iyo maamul iyo wasiir baahida ceelkooda kulligood dembigood iyo dembigood waa laga dhaaf kursigaan hoob konton iyo saddex weeye waxaa loo ballan qaaday oo xildhibaanadda ballan qaaday qof kasta oo kursigaas ku matala inay deegaankiisa ceel keento oo waxbarasho keento oo caafimaad keento intaasaannu waraysiga waqtiga aan waraysanay aan ka helnay oo wax badan oo aysan noo sheeginna way noo wadaa alxamdulilah inaan ka soo qayb galno xarigjarka ceelbiyoodkan laga hirgeliyey deegaanka aricadays runtii waa deegaan baahi weyn u qabay inuu ceelkaa helo khaasatan marka xilliyada jiilaalka uu dhaco biyodhaamis iyo waxaan awoodooda ahayn dadka reemiyiga ee meelahan degan hanti badan iyo qarash badan ay gelin jireen ay biyo soo dhaansadaan guud ahaan dadka deegaankan deriska ku ah iyo kuwa deganba inay ka faa'iidaystaan biyahaas runtii waa wax waxtar weyn waxaan uga mahad celinaynaa ceelbiyoodkaas oo shaqo badan ka soo qabatay xildhibaan ra'iisul qorane runtii xildhibaan waa ku mahadsan tahay qofkii ummadda wax tara oo deegaanka wax tara oo dhulka nooleeya taariikhdu ayadaa sheegayso uma baahna in la sheeg sheego ceelal waa qodi karnaa barkada waa daloolin karaa isbitaalla waa dhisi karaa laakiin maxayn karaa kam aan lacagteenna gelinaa maanta kalbeytel kharbi ah meeqa aan lacagteenna gelinay oo lacagta masaakiinteennu ay barafka ka shaqaynaysa iyo tagaasida iyo taraagyada antaan ku dhisnay maanta ari ku xarooda taasna dadka deegaanka waxaan u dardaarmayaa ceelasha in la hayo la dayactiro waxaan u mahad celinayaa dadkii deegaankan oo baahiyaha ii soo gudbiyey runtii anigoo deegaanka kala aqaan oo og baa haddana dad igala shaqeeyeen inay baahiyaha ka jira deegaanka ii soo gudbiyaan ceelkan keliyana maahan ceelal kale iyo wax kale iyo iskuulo badanba waa geyn doona degmooyinka badan degmooyinka kale ee deegaanka ceelkaas waa ceel bulshada aaggaas oo dhan inay cabto aan u keenay ceel shaqsi leeyahay maaha ceel qof leeyahay maaha ceel anugu aan leeyahay maaha waa ceel soomaaliyeed waa ceel bulshada deegaamadaas degan iyo kuwa ari cadays degan inay cabbaan ay ugu talagaleen soolarkii waa saarayna haddii matoorka laga qaado soolarka la saarana wuxuu noqonayaa ii sheeg wuxuu noqonayaa wax ka sii fiican marka aad iyo aad baan hadalka badin maayo aad iyo aad baan kuu mahad celinayaa
codkaasi ee xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale wararka soomaaliya ayuu ugu dambeeyey aan iminka maxamed ka codsado qodobada dibadda aad baad u mahadsantahay faadimo aan ku horeyna war goordhow soo dhace oo degdeg ayaa waxa uu sheegaya in toban iyo toddoba qof ay ku dhinteen qarax ka dhacay warshad ku taalo bartamaha dalka thailand dhacdadani ayaa ka dhacday magaalo kamagaalada ka tirsan gobolka sufan buri oo boqol iyo labaatan kilomitir u jirta ay kaga beegeen waqooyiga caasimada dalkaasi bangkok sida ay sheegeen booliska dhacdadani ayaa dhacday galabta oo gobolkaasi ka dhacday sida boolisku ay sheegeen sidoo kalena waxaa la arkaya muuqaal lagu soo baahiyey shabakada uu leeyahay barta uu ku leeyahay twitterka anirada x ra-iisul wasaaraha dalkaasi sreda tavisin isagoo weliba taleefon warbixinta loogu sheegayo iyo sida ay wax u dhaceen gudoomiyaha gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay wakaalada warka royters inaysan jirin ilaa haatan dad ay gacanta ku dhigeen oo ay soo badbaadiyeen sreda oo ah ra-iisul wasaaraha waddankaasi ayaa tacsi u diray dadka islamarkaana waxa uu bixiyey amar in dadka dhibanayaashii qoysaskooda dadkii ku geeriyooday halkaasi la garab istaago sanadkii labada kun labaatan iyo labadii bishii nofembar ayaa isla warshadaasi waxaa ku dhintay hal qof oo halkaasi ka howlgalaya waxay kusoo kordha wararkayga dambe aad ku maqli doontaan dhegeystayaal ciidamada israel ayaa xabsiga dhigay ugu yaraan siddeetan iyo shan falastiiniyiin ah weeraradii wareegii ugu dambeeyey ee howlgalka ka socda daanta galbeed ee la haysto sida ay sheegtay wakaalada wararka ee falastiin wafa waxaa intaa ku dartay in afartan ka mid ah dadkaasi ay ahaayeen falastiiniyiin kasoo jeeda marinka khaza oo ka shaqaynayay daanta galbeed ku dhowaad lix kun oo falastiiniyiin ah oo ku sugnaa daanta galbeed ee la haysto ayaa israel ay xabsiga dhigtay tan iyo toddobadii oktoobar sanadkii tegay labada kun labaatan iyo saddexda dad badan oo falastiiniyiin ah oo ay xirtay israel ayaa lagu hayaa bilooyin ama sannado iyadoo wax dembi ah lagu soo ogin iyadoo la raacaya nidaamka xarigga maamulka ee kooxaha xuquuqul insaanka ee ku eedeynaya inay xadgudub ku yihiin sharciga caalamiga iyadoo magaalada davos ee dalka switzerland uu ka socdo shirka madasha caalamka ee dhaqaalaha world economic forum hogaamiyaha ama xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa mar kale waxa uu doonaya ama uu soo jeediyey in sida ugu dhaqsiyaha badan xabad joojin ay ka dhacdo marinka khaza shirkaasi magaalada davos guteres ayaa waxa uu sheegay in dhinacyada kala duwan ee khaza ay si bareer ah u aysan u raacaynin ama ay ugu hogaansamaynin xeerarka caalamka taasi oo sheegayo inay u horseedayso in kumanaan kunoo qof ay dhibaatooyin kala duwan soo gaaraan islamarkaana bulshada caalamka aysan waxba ka qaban arrintaasi inay joojiyaan waxa uu sheegay guteres caalamka waa uu iska socda iyadoo dad shacaba oon waxba galabsan inta badanna ay yihiin caruur iyo haween la dilayo la dhibaataynayo qarax lagu tuurayo weerar dhanka cirkiiyo dhulka islamarkaana guryahoodiina ay ka soo carareen adeega eh, gargaarka biniaadinimadana in ay heli waayaan ay eh, qar ku saaranyeen mararka qaarna loo diiday waxa uu sheegay waxaan ku celinayaa mar kale in sida ugu dhaqsiyaha badan xaaladda biniaadinimo iyadoo la fiirinayo in loo fasaxo dadka eh, axbad joojin lagu dhawaaqo ee dhanka khaza islamarkaana fursad loo siiyo eh, nabadda ee nabad waarta ee israa'iiliyiinta iyo falastiiniyiinta ay ku wada noolaadaan umahadsanya maxamed oo wararka caalamka soo koobaya warka kala socoteen stafm codka gobolka waqooyi bari waynaga intaas warka ciduu seega dib ooga daalacdaan bogga internet ku lehnahay ciwaankaygana uu yahay w w w st fm c o k e